waa arday ka tirsan madrasatu najaax oo ka mid ah madaarista ku taalla magaaladeena mana aha intan oo keliya ardayda maxaan ku rahdaa qur-aanka dhamaystay madrasada ka tirsanayd laakiin intanunba hadda fursad u heshay inay munaasabadan ka soo qayb gasho munaasabadan ardaydani maaha ardaydii ugu horreysay ee magaalada ku dhamaystay qur-aan arday badan oo madaarista kala duwan ka baxday oo qur-aanka dhamaystay baa jirta waxaa markaa dhacda in badan ardayda marka ay madaarista qur-aanka ku dhameeyaan inay madaalistii iyo ardaydii kala dumaan oo ardaydii macalinka ka leexdaan oo madrasadii ka tagaan iyadoo aanay jirin wax barnaamij ahoo xas oo madaarista ay u diyaariyeen markaas munaasabadan waxaan ugu talagalnay inay kow kasoo qaybgalayaasha maxaan ku dhahdaa waalidiinta iyo culimada iyo akhyaarta isugu jira ay noqoto munaasabad duco ah oo ardada loogu duceeyo in ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa ku anfaco oo ay noqdaan kuwii qaayaka gaadha oo iyagoo awlaadeeda bedi iyo mustaqbalka bara insha allahu tacaala waxaan kaloo ugu talagalnay insha allahu tacaala ardayda waxaan u diyaarsay barnaamij ay si wadaan oo maxaan ku dhahdaa cilmigoodii iyo xifdigii qur-aanka iyo waxyaabaha lamidka ah in ay sii wadaan annagoo maxaan ku dhahdaa doobinayna cid kasta oo madaaristeena kala duwan qur-aanka ku dhamaysa in ay maxaan ku dhahdaa u sameeyaan ardayda wixii maxaan ku dhahdaa udugelin u noqonaya ama barnaamijka ardaydii ay kusii wadan karaan barnaamijkoodii waxbarasho qur-aankii alasiya ha noqoto duduulka kale cilmigaa alabarta ha noqoto si aanay caruurtii u noqonin iyagoo qur-aankii dhameeyey dad haddana maxaan ku dhahdaa garoomada kooda ku ciyaaro oo isku caayaya hooyooyinkoodi iyo wax lamidaya waxkaba way bacaayaya markaas waxaan insha allahu tacaala radeynaynaa munaasabadan inay dadka waalidiinta iyo dadka akhyaarta iyo dadka odayaasha sharafta ee kasoo qeybgala caruurta loo duceeyo halkan waxa u yaala shahaadooyinka yar iyo kitaabo qur-aan iyo waxyaabaha kasoo ardayda la guddoonsinaya insha allahu tacaala ardayda hadda inoo fadhidaana waa koob iyo toban arday oo maxaan ku dhahdaa fursada maanta ka qayb gashay waxaa laga yaabaa munaasabada noocan inay tahay midkii ugu horeysay nooceeda ah ee aynu qabano waxaana lagama maarmaana in laysu kaalmayso waxaan haynaa shahaadooyin badan oo intan hadda ardayda siinayo keliya aan ahayn arday kasta oo maxaan ku dhahaa diingelinka munaasabad loo sameynayo oo qur-aanka dhamaysto magaaladeena iyo madaaristeena kala duwan waa u diyaarinaynaao waa bixinayna insha allahu tacaala haddii ilahay inkaa noqoto markaas barnaamijkaasi noocaas weeye intaas baana maxaan ku dhahdaa wabixintaydu ay ku kooban tahay haddana cidii kale oo maxaan ku dhahdaa aniga ugu horeysinya insha allahu taala masadaa munaasabada wax ku darsanaysa baan kalma gudinaynaa odayaasha cidii odhanaysa laba kulmood ama saddex kulmood si aynu markaa soo gabagabaysano munaasabadeena oo u qaybino jawaisooyinkii sheekh cumar wuxuu inoo qaybin doonaa insha allahu tacaala waxaana ilaaweynin jaa-isooyinka iyo maxaan ku idhaahdaa labiska ardaydu ay xiran yihiin intaba waxaa gacan ka geystay oo aan u mahad celinaynaa shirkada telesom iyo maamulkeeda maxamed xaaji xasan ayaa maxaan ku dhahdaa wixii fan ah ee hawshan ku baxay tafargareeyey ama daboolay iyagana maxaan ku dhahdaa waan uga mahadcelina ilahi subxaana watacaala waxaanu weydiinaynaa inuu miisaan xasanaadkooda ugu daro ganacsigooda iyo tijaaradoodana allah subxaana watacaala ugu barakeeyo awlaadoodana ilaahi subxaana watacaala ugu xifdiyo oo ugu barakeeyo kashikumaliuqaybinaya